gudoomiyaha gobolka banaadir ahmed duqa magaalada muqdisho mudane maxamed axmed amiir ayaa gudoomiyey kulan uga hadlayay dardargelinta amniga isku xirka bulshada iyo sidoo kale diyaargarowga doorashooyinka golaha deegaanka ee gobolka banaadir kulanka waxaa goobjoog aha gudoomiye ku-xigeenka amniga ee siyaasada maamulka gobolka banaadir isagoo warbixino ka dhageystay mas-uuliyiintii kulanka kasoo qayb galay maxamed axmed diiriyayabo gudoomiye ku-xigeenka amniga ee siyaasada maamulka gobolka banaadir ayaa ka warbixinaya kulankan ku saabsan amniga caasimada iyo isku xirka bulshada iyo waxyaabaha looga hadlayay
mas-uuliyaddaas inaad hogaamidiin dadka ah adinka ayaa helay waxaadna ogaatiin dadka qofba qofkuu dadka mas-uuliyiinta dadka waa usii kala dhow yihiin hadda dadkii adinku waa nooga dhowdihiin sababtaad nooga dhowdihiinna waxay tahay degmaad joogtiin degmana waa meesha dadku ay joogaan marka dee dadkii saasaa nooga dhowdihiin saaka dadka sidaa u kala taqaaniin xaafadaha u kala taqaaniin siday dadku u kala baxaan ganacsatadii u kala taqaaniin odayaashii u kala taqaaniin dhallinyaradii kuwa firfircoon kuwa firfircoonayn kuwa laga yaabo dadka inay mushkilo iyo dhib ku hayaan sidaa u kala taqaaniin uma kala naqaan sababtana maxaa keenaya dhowaanshaha aad dadka u dhowdihiin oo aad ku dhex jirtiin arrintaasu marka waxaan rabnaa in aad si fiican ugu fooljignaatien ogaatiin inaad mas-uuliyad xoog badan aada haydiin marba haddaad tihiin bulshada dadkii ku dhex jiray oo dadka naga xiga haddaad tihiin mas-uuliyaddaas inay idiin muuqato weynigeeda iyo culayskeeda ayaa la rabaa hadduu ilaah yidhaahdo marka mas-uuliyaddaas hadduu ilaah yidhaahdo ha ka gaabanina sida hadda dhagacadda lahaa weligaa ha isyaraysan weligaa ha isdhihin warkaadu meel gaari maayo weliga hal talo ama hal fikir oo adigu aada keentay oo wanaagsan haddii dadku ay ku dhaqmaan aakhiro iyo adduunba waa ku anfacaydaa adiguna waa farxaydaa ninka injineerkaa oo gurigan hadda aan ku jirna dhis asagu waa injineer waxbuu soo bartay gurigan ayuu maaragtay dhisay gurigii uu asagu dhisay markii uu arko halkan maalin maalmaha ka mida intuu soo galo gurigiiyo halkan uu shaah meeshaas ka cabo aada ugu farxaaya aqoontiisii uu lahaa halkan inay ka muuqato talo adigu aada leedahay markaad inta keentid lagu dhaqmo ummaddu ay wax ku faa'iidaan aada iyo aaday farxad kuugu tahay
kulankan oo lala yeeshay qaybo ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka gobolka banaadir iyo sidoo kale laamaha amniga iyo xubno ka socday bulshada rayidka ah ayaa looga hadlayay sida bulshada iyo maamulka ay uga wada shaqayn karaan amniga caasimada iyo horumarkeeda